wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan ayaa magaalada hargeysa ka furtay shirka toddobaad ee qiimeynta waxbarashada maamulkaasi iyo furitaanka barnaamijka g b e global partnership for education shirkan waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaraddaasi wasiirka isgaarsiinta iyo mas-uuliyiin kale cabdirasaaq jaamac nuur agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan oo ugu horeyn shirka ka hadlay ayaa faahfaahiyey muhiimadda shirkan ujeedada maanta kulanimadeenan waxaa weeye sidii la sheegay waa laba kulanoo isbarkan ujeedadooduna aanay aada u kala fogeyn aynu ku daahfuraynaa mashruuc cusub ama face cusub ama weji cusub oo ah wejigii saddexaad ee global barnergy for education barigaram uu halkan maanta soo caga dhigtay waxa aynu waxa ay is-ujeeddo yihiin labadii faysee ka horreeyey oo ujeeddadoodu ahayd inay kobciyaan hore u mariyaan qaybaha kala duwan ama bilarada kala duwan ama tiirarka kala duwan ee ay ka kooban tahay waxbarashada somalilan xubnaha ka qayb galay shirka ayaa sheegay in barnaamijkan uu muhiim u yahay waxbarashada somalilan runtii mashruucani jibigu waa mashaariicda ugu waaweyn ee keliya somalilan maaha ee dhammaan adduunyadoo dhan ee ka qabta moogtahay waxbarashada waxaan isku dadaali doonaa insha allah haddii la idhaahdo as e a c cocher waxay kor u qaaday amba waxay kor u qaaday accesska waxbarashada waxay dumisay deer weyn oo galaaskii teknolojiyada la isticmaalaya internetka iyo noocyada kale isgaarsiintu waxay saamaxday in qof kasta access u helo waxbarasho weliba qiimo jaban leh shaqada koowaad ee waxbaayo ay dowlada qabatahay ama ummada qabsatahay waa waxbarashada waa sheyga ugu horeeya ee innagaba rasuul walo lasoo diray ummadihii rususha lasoo diray dadyawgii akhristay way wada fadhiyaan diimo kasta haystaan rasuul walba waxa weeye iqradii qur-aankiina lagu bilaabay baa lagu bilaabi jiray
wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo waxbarashada maamulkaasi si ardayda ay u helaan waxbarasho tayaysan